haystaan iyadoo ay sii kordhayso dhibaatada ka dhalatay dhulgariirkii dhowaana ku dhuftay dalka turkiga ah ayay shirkadda dahabshiil waxa ay xalay sheegtay inay dadka dhibaatadu ka soo gaartay dhulgariirkaasi ay ugu deeqday lacag dhan laba milyan oo lacagta turkiga ah haddaba khatar akule ayaa waxa uu ka waraystay arrintani maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil cabdirashiid dahabshiil waraysiguna waxa uu dhacay sida tan waxaan doonaya kuweydiiya ugu horreyn dad badan baa isweydiin karaa maxaa ku kalifay shirkadda dahabshiil inay dadweynaha ama dhibta ka dhacday dalka turkiga dadweynaha ku dhibaatooday inay lacagtan ugu deeqdo waxaan aad iyo aad uga xumaayaan uga tacsideynaa dadka badan ee ku dhintay dalka turki iyo weliba dalka dalka syria ee dhulgariirku ku dhacay ee daarahoodii burburay ee dhimasho badan ee ka dhacday dahabshiil markaa wuxuu go-aansaday in lacag laba milyan oo turkiy ah oo lacag turkishka ah aanu kaga qayb qaadano weliba aan noqono shirkadii ugu horreysay soomaaliyeed ee lacagtaa ku dhawaaqda waana ugu dhawaaqaynaa shirkadaha kale ee soomaaliyeed iyagona ay kaga qayb qaataan wa gartay lacagta laba milyana waad qadarka lacagta aad bixinaysaan ama ku deeqdeen ku sheegteen marka haddaad ba lacagta faahfaahaysid dollar maxay ku noqonaysaa lacagtan waxaan ku dhawaaqnay lacag ilaa laba milyan oo wadanka turkishka ah oo u dhiganta ilaa boqol kun iyo boqol kun oo dollar iyo lacag kasii badan ba u dhiganta inaanu kaga qayb qaadano dalka turkishku waa dad xidhiidhi badan la lahaa dadka soomaalida boqolaal sanadood ka dhexeeyey dad badan oo dhalinyaraa wax ku bartaa jira ganacsato la xidhiidhaa jirta oo soomaalida ah la xidhiidha marka aynu soomaalida ahayna dhibaatooyinkan haysteena dalka turkigu qayb badan buu ka qayb qaatay shirada dahabshiila meel walba oo dhibaata ay ka dhacdo ama dad badan oo qaxa waxaa tusaale u ah dhawaan inaanu idaalo laba boqol oo kun oo dollar dadkii laasaanoodka qaxay aan uga qayb qaadano mar walba waxaan doonaynaa haddaanu dahabshiil inaanu dadkaa dhibaatadu ay soo gaadhay aanu kala qayb qaadano maadaama aanu nahay shirkad dadka oo dhan u shaqaysa ama soomaali ha noqoteen ama turkish ha noqdeen ama cid walba oo adduunka boqol iyo lix labaatan wadda baanu ka shaqaynaa dhibaatada dadka soo gaadhaa waa midna soo gaadhay haddaan nahay dahabshiil taasaanu mar walba ku dadaalaa ilahayna waxaan u rajeynaa in dhibaatadaas saaran uu ka fududeeyo meel walba ay dhibaato ka jirtana waxaan ugu ducaynaa nabad iyo barwaaqo iyo bashbash turkiga iyo soomaalida xiriir facweyn baa ka dhexeeya mudday ku dambeeyeyna dad badan soomaaliyi waxay xasuusan yihiin in dowladda turkiga iyo dadka turkiguba ay marar badan isdul taageen oo isgarab taageen oo gacanna ka geysteen dhibaatooyin abaarale ama dhibaatooyin dabiiciya oo ka dhacay haystay ee bulshada soomaalida dalka turkiga waa dal soomaalida xidhiidh badan la leh ilaa iyo boqolaal sanadood baa xidhiidhka soomaalida iyo dalka turkishkuba ay ka dhexeeyeen dhowaan muqdisho ay caawiyeen koonfur bay caawiyeen hore waxay xidhiidhla lahaayeen berbera iyo saylac turkishku waa dad soomaalida ku xidhan haddaan nahay dahabshiil meel walbaanu ka shaqayno adduunka waxaan jecel lahay inaan kaga qaadano dalka turki bangiyada turki baanu la shaqaynaa dad badan oo macmiil oo wadanka turkina way dahabshiil way isticmaalaan xaqiiqdii mar walba anagu waxaan jecel lahay inaan wadan walba o dhibaata soo qayb sida dhibgariirka iyo dhibaatooyin badan ba ka dhaceen inaanu ka qayb qaadano mar walba anagu waxaan doonaya dahabshiil lahay inaanu wadamadaanu ka shaqayno iyo dadkaan u shaqaynaba inaanu ka qayb qaadano dhibaatooyinka soo gaadha waayo macmiishayada shirkada iyo shaqaalaha iyo arrimaha samafalkaba mar walba dahabshiil waa ka go-aan gudoomiyaha shirkada xaaji maxamed siciidna mar walba wuxuu nagu yidhaahdaa wixii allaala wixii samafala iyo iyo iyo maaragtay ummadda aynu u shaqayno qeyb qaadanaya waa in shirkada dahabshiil ay qeyb weyn ka qaadataa tanay tahay go-aankeyga maaragtay aanu ku gaadhnay waana kula talinayna dhammaan dadka soomaaliyeed meel ay joogaanba inay dadkaa turkishka ah ee dhibaatada soo gaadhay ay caawiyaan
maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil cabdirashiid dahabshiil oo u waramayay wariyaha v o e da magaalada hargeysa khadar maxamed akule